masjidka xudayfa ee ku yaala xaafadda buulawagberi ee magaalada wajeer waa masjid loo dhisayo qaab korri hoos ah ama dabaq ahaan ah malaayiin lacag ayaa ku baxday haddana waxa uu marayaa qabyo culummada gacanta ku hayso maamulka masjidkani ayaa waxaay ummadda islaamka ee khayrka jecel weliba soomaalida ay ka codsanayaan iyo inta muxsiniin ah in lala dhammaystiro masjidkani waxaa hadda culayska ugu weyn ee baahida ka jirta masjidkani uu yahay in loo helo shamiindo culummada ayaana waxay codsanayaan in qofkii iibin karo hal kaartoon oo shamiindo ah ama bokis smith ah iyo ka badan in lagu garab istaago dhammaystirka masjidkani bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anigoo magacayga cabdullaahi ibnu yuusuf alcaamiri shaacamiri lii yaqaana oo imaamka masjid xudayfa oo dhismada ay ku socoto wajeer gobolka ama countiga wajeer magaalada dhexdeeda ku yeela yaa waxaan rabaa inaan baaq u dira muslimiinta walaalaheenna masaajkan dhismadiisa jeebka muslimiintu buu ka socdaa wax gooni oo kayd u yeela ma leh saa hadda codkaad maqlaysaanna dhismaha hadda ka socota oo waxa weeye maarata mxu aad iyo aad xoog u leh waageen bilaawna hadda ka dhexaysana muddo dheeraan hadda soo marnay murtida hadda maanta inaan muslimiinta ugu baaqno aan doonayno waxa weeye masaajidka ismiid badan uu u baahan yahay ismiidkiisa hadda uu u baahan yahay taqriiban afar kun ayuu u baahan yahay afartaa kun uu u baahan yahay waxaan hadda ka hayna ma jiraan wax yar oo hadda saddex boqolaan haynaa saddexdaa boqolna runtii waa wax gabaabsi oo laga yaaba dhowr beri inay shubka kalex masaajidka laba shubo hadda leeyahy shubkaa hoose iyo shubkaa kore ayuu ayaan sugaynaa marka waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah wax kastaba kayd in laga dhigta ay u baahan yihiin kaydka aakhirana wax ka wanaagsan oo qofka uu ku hiranaya ma leh adduunkana waa laga wada tegayaa waxaan rabnaa su ilaahay buu leeyahay maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq waxaad haysataan oo adduunkaad ku haysataan wuu dhammaani laakiin wax ilaahay agtiisa kaydka aad dhigatay kaa dhammaan ma haya waxaan rabnaa dadka muslimiinta ninkii hal ismiid bixin kara ninkii laba ismiid bixin kara ninkii saddex ismiid bixin kara ninkii toban bixin kara walaalayaalow masaajidkaas waa kayd ilaahay la dhiganayo ee jaanas hadda furan eh jaanaskaas inaad beerdaraynin oo masaariifta aad haysatay hal xabba oo maarta ismiid ah aad ka bixisid oo kun iyo boqol iyo konton maanta wajeer ka ah haddii aad ka heli karta intaa ka badanna inaad kaydkaad ilaahay agtiisa iyo dar alla aad wax ugu darsatid ood noga maarta noga maarta arrintaa iyada aadan ka dabdhicino jaanaska uusan ku dhaafin ayaan walaalayaal ayaan idin ogeysiinaynaa waa baaq dadka muslimiinta o dhan aan ujoog u jeedinayna wajeer gudaheeda noqotaya bannaanka noqotayaaba cidkii codka ayaga uu gaara ayaan codsanaynaa in kaydkaas iyo jaaniskaas uu ka faa'idaysa ilahay agtiisa u dhigta ilaahayna subxaana wa tacaala inuu ka abaalmaray ilahay ka rajaynana baybilka waxa weeye muxuu ahaa masaajidka waxa weeye seven six two five five seven eight waa baybilka muxuu ahaa masaajidka xudayfa waxaa laga horumarinaa oo kilix ah five two two five three three five two two five three kolkaad ku dhufatid oo waxaa weeye k c b ga ah waa kenya commercial bank ayaa waxaad ku dhufanaysaa seven six two five five seven eight seven six two five five seven eight ninkii marka la bixi kara ayaan rabnaa in waxa weye biidn illahi tacala meeshaasu kula baxa af soomaaliya kolkaan ku idhaahda waxa weeye accountiga masaajidka xudayfa waa shan laba laba shan saddex saddex markaa halkaa ku dhufatid waxaa ku soo baxaya account account waxaad ku dhufanaysaa toddoba lix laba shan shan toddoba siddeed toddoba lix laba shan shan toddoba siddeed ilaahay subxaana wa tacala inkaga baryaynaa wixii aad la baxdeen hadduu waxa weye hal baag yahay iyo hadduu ka badan yahayba midaan inka dhumayno ku hiritaan ilaahay agtiisa ayaan inkaga barayno kayd ilaahay inkaga dhiga wasali allaahuma calaa nabiyina mxamed waayo ilaahay subxaana wa tacala arrintaas waxaan ka ambaqaadaynaa oo waxaa weeye aan dadka muslimiinta xasuusinaynaa nebigeenni salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu leeyahay man bana lilaahi beytan bana allahu lahu beytan fi ljanna ninkii adduunkan guri ilaahay dartiis u dhisa ilaahay maalinta qiyaama jannadu guri ugu dhisaayabuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu leeyahay waxa weeye gurigaas oon annaga hadda dhex taaganna hawshiisa socotona cid waxa weeye gooni u leh ma leh waa guri ilaahay inaad miinarka niyadaada aad gelisid in guri ilaahay jannada kaaga dhisa ayaan kaa codsanay kayd ay kuu noqoto bal nabiga meel kale wuxuu ku leey salawaatu rabbi wasalaamu calayh bahasha wiira wiirada la yidhaahdo ukunta meeshay dhigat wax la eg ninkii ku darsada masaajid ilaahay gurigu u dhisa jannadu ile nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaa awgeed inaadan yaraysanin halka baagood bixinays iyo tobanka baagood bixinays inaadan yaraysanin oo ilaahay waxaad u dhiibata ma ma- ma dhumaane adi alla u dhiibataan in ka codsanaynaa masaajidada dar ilaaha loo dhisaa ilahay niyada ha noo wanaajiya jaanaskiisana dhaafin ilahayna inka aqbala taas ayada ayaan codsanaya wabillahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wixii faahfaahin dheeraad ahna waxa aad kala xiriiri kartaan nambarka imaamka masjidkaasi kana mid ah guddiga masjidka gacanta ku haya dhismihiisa sheekh cabdulla caamiri eber toddoba labaatan iyo labo toddobaatan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo saddex